qaraxa adar wuxuu ka dhacay xafiiska gobolka iridiisa baaritaan baa socda hay-adaha amniga ayaa baaritaan ku wada qarax wuxuu u dhacayna waxa weye gaariga guddoomiyaha gobolka oo ka soo baxay xafiiskiisa bannaankana usoo baxay markuu ka soo dhammaaday xafiiskao ganjeel ka soo baxay ayaa waxaa lagu dhuftay gaari tilmaantiisu hadda ay tahay baabuurtan oo hadal loo yaqaana halkaas ayaana guddoomiyaha iyo intii gaariga la saareed ku dhimatay dad kale oo dariiqa marayana wax ku gaareen dhimasho iyo dhaawac intaba marka saasa wax u dhaceen qofkii ismiidaamiyey ma ku dhintay qaraxaasi gaari ayaa lagu dhuftay guddoomiyaha gaarigu waa soconayay markii lagu dhuftay qof ismiidaamiyey ayaana gaarigaas waday inay qof ahaayeen iyo inay ka badan ahaayeena baaritaan ayaa socda oo lagu samaynayaa haddii lahayd tirada guud inta aa haysaan idinka ka dawlad ahaan dhimasho iyo dhaawacba waa imise sacaadatu wasiir baaritaan ayaa socda meesha qarax weyn ayaa ka dhacay meesha ayaana hadda lagu dhex jiraa ilaa shan qof waa dhimatay tiro ilaa afar qof kole inta hadda la xaqiijiyena waa dhaawac weeye welina arrimahaas waa la isu ururinaya waad garan kadhaa meel qarax ka dhacay oo dad badan waxaa dhici kadha maalinimo ay ahayd barqadiiya gaadiidku meeshay marayeen dadku waa lugeynayeen dad badan baa maaragtay meesha maraya suuq weeye meesha xafiis ku yaallo marka waxaa dhici kadha dad kaloo xataa meelo kale iyo tegey inay jiraan oo dhaawac iyo u tegey marka arrimahaas waa lagu dhex jiraa ilaa iyo haddana laakiin xogta hore hordhaca lasoo ururiyay intaas wey al-shabaab baa dabcan sheegatay weerarkan inay ka dembeeyeen ma jirtay wax tuhumo ah ama war hordhacoo aad hesheen oo ku saabsan in weerarka uu dhacayo al-shabaab hadday sheegatay iyo haddaysan sheegan toonan annaga shaki noogama jiro waxa weeye waa fal argagixiso weeye dhibaatadii ay dalka ka wadeen shabaab iyo wax alla wixii maaragtay ehella ah muddadii dambe sanooyinkii dambe ilaa labadii kun iyo siddeedii caaradkeeda puntland ay ka wadeen soomaaliya o dhan bay ka wadeen laakiin haddana puntland ay ka dhacayeen magaaladan gaalkacyo oo hadda guddoomiyaha lagu dilayna falalkan qaraxyada iyo falal kaleoo dilallaba intaba ay ka fuliyeen marka arrintaas waa laogayaa inay yihiin fal ay ka dambeeyaan argagixisadu iyo sharwadayaasha wasiir weerarkan wuxuu dhacayaa xilli aad gaalkacyo joogtaan adoo wasiirkii arrimaha gudaha ah wasiirkii amniga cabdisamed gallan iyo saraakiil kale oo amniga ah maxaa isku soo beegaa la dhihi karaa joogitaankiinna iyo weerarkan maanta dhacay waa mahadsantahay adeer nimankan argixisada dhaqankooda waxay ka mid tahay inay isku dayaan inay dowladda iyo shaqooyinkooda ay coriyaamiyaan oo ay ka hortagaan meelaha dowladdu ay rabtay inay derdergeliso xaaladaha amniga waxaad la socotaan gaalkacyo iyo boosaaso iyo waa inay ka mid yihiin meelaha dhacdooyinka argixisada ay ka dhacaan puntland waad la socotaan garowe midda ka socota khaasatan intii guddoomiyihii gobolka laysku qarxiyey ama la dilay waxaad la socotaan gaalkacyo in muddooyinkan dambe dowladdu ay saadhay dadaal aad u badan sidii looga maaragtay mirodhalin lahaa xaaladda amniga afartan iyo sagaal maalmood ka hor garowes waxaa lagu qarxiyey sidan oo kale guddoomiyihii gobolka nugaal maantana waxaa la qarxiyey guddoomiyihii gobolka mudug soo ma moodid in madaxdii dowlad goboleedka puntland la bar tilmaameedsanayo oo aad mooddo in istaraatiijiyad cusub ay tahay waxan waa mahadsantahay waa run waxaa horey loo qarxiyey guddoomiyihii gobolka nugaal waxaa maantana la qarxiyey guddoomiyihii gobolka mudug puntland wax shakigana noogama jiro in istaraatiijiyadda argixisadu ay tahay inay dowladnimada la diridho mas-uuliyiinta iyo dowladda puntland mas-uuliyiinteeda iyo hay-adaheedu ay dadka u shaqaynayaan inay jidka marayaan inay xafiisyada fadhiyaan lana mid ma ahan puntland oo tusaale looguma soo qaadan karo guddoomiyaasheeda ina laayo la mid maaha meelo badan oo soomaaliya oo mas-uuliyiintu ay dhagaxan shuba gadaalkeed ku jiraan